mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku bilaabayaa allah mahad iska leh allah mahad leh oo maanta suurtageliyey inaan halkan isugu imaanno waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiinna imaado anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah ee furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka federaalka soomaaliya dalka soomaaliya oo aannu wada jecelnahay wuxuu marayaa marxalado adag oo u baahan in ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan hadday yihiin ay ka tirsan yihiin dowladda iyo shacabbaba ay gacmaha isqabsadaan sidii ay u samata bixin lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sidaa la socotaan waxaan wakhti dheer dagaal marxalado badan soo maray aan kula jirnay kooxaha argagixisada ah oo mar walba u taagan inay daadiyaan dhiigga shacabka ummadda soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxayna usbuucii hadda aan ku jirnay ay magaalada ku gumaadeen sida caadadu ahayd shacab soomaaliyeed oo aanan waxba galabsan iyo mas-uuliyiin uu ka mid ahaa allaha u naxariistee xildhibaan ex xildhibaan saqar ibraahim cabdalla ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu intii shahiiday uu jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo intii ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad deg dega siiyo mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin dagaalkani ma aha mid aan annagu doorannay laakiin waa mid aan ku khasab aan ku khasbannahay waana inaan ku guulaysanno intee rabta halagu qaado saas awgeed dowladda iyo shacabkaba waa inaan u midownaa sidii aan u tirtiri lahayn argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka ummadda soomaaliyeed oo aan waxba galabsan waxaan sidaan horey idinkugu ballan qaaday oo naga go'an inaan siinno amniga ahmiyadda ugu weyn waxaana shacabka soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga oo ay la wadaagaan xogaha iyo dhaqdhaqaaqyada cadowga argagixisada ah dalka wuxuu ku jiraa dagaal dalku wuxuu ku jiraa dagaal muddo ka badan toban sano dagaalkuna wuxuu wataa dhibaatooyin aad u fara badan wuxuu wataa dhaqaalo xumo wuxuu wataa duruufo adag wuxuu wataa dhaawac badan wuxuu wataa dhimasho waa inaan adkaysannaa waa inaan u adkaysanno waa inaannu mooralkeennu uu mar walba uu sarreeyo oo caradeennu ay ku wajahan tahay cadowga marna shacabkeenna yaynan oggolaan inay qalbi jabaan ama aan qalbi jabinno ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed wax badan ayaa la isku dayey in la qabjabiyo oo ay isdhiibaan laakiin ma dhicin ma dhicin ummadda soomaaliyeed waa dad adadag waa diideen inay isdhiibaan guusha waxaa leh shacabka soomaaliyeed guusha waxaa leh shacabka soomaaliyeed oo xaqudirarka ah ama nabadda jecel cadowgu wuxuu marayaa meeshii ugu dambaysay marka la barbar dhigo meeshii ay joogeen toban sano ka hor waxaan ognahay oon kulligan markhaati ka wada nahay wakhtigaasaan sheegayo magaaladan inay nus haysteen waxaan ognahay inay meeshay rabaan ay weerari jireen waxaan ognahay inay wasiirro hal meel ilaa shan iyo ku laayeen iyo arday aan waxba galabsan waxaan ognahay maalin barqaah arday aad u fara badan oo scholarship diyaarinaya imtixaanadooda ay maalin cad meel ku laayeen waxaan ognahay inay xitaa haweysteen madaxdii qaranka oo ra-iisul wasaarihii qaranka shir uu ku jiray ay isku dayeen inay dhibaateeyaan waxaan ognahay waxaan ognahay inay dalka koonfurta oo dhan ay gacantooda ugu jirtay mar iyo waxay maraayeen heerkaas markaan leeyahay waa liitaan oo waa tabar daran yihiin waxaan ka waxaan ka soo qaadanayaa meesha aan wax ka bilaawnay waxay ku dhammaatay in madaxdoodii la laayo la yaqaanay waxay ku dhammaatay in magaalada muqdisho laga xoreeyo waxay ku dhammaatay in degmooyin iyo magaalooyin waaweyn oo dalka ah laga xoreeyo waxay ku dhammaatay inay ku jiraan baqdin iyo inay ku dhex dhuumaalaystaan shacabka dhexdiisa si ay u geys si ay ugu geystaan xasuuq iyagoonan cidna u naxariisanaynin una arxamaynin carruur iyo ciroolaba waxaan hubaa inaan ka guulaysan doonno cadowga guushu waxaa nooga hartay oo keliya wakhti yar oo ku oo ku oo oo oo ku jira adkaysi amnigu siyaasad ma galo waana mas-uuliyad wadareed qof walba oo muwaadin ahna door ayuu ka leeyahay intay rabtaba halla halla ekaato waxaa hubaalah in shaqo badan na looga baahan yahay dhinaca ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada sidaas darteed anna annagoo ee maxaanku idhaahdaa ku xisaabtamayna marxaladaha adag ee dalkeennu ku jiro hadday tahay dhaqaala dhaqaale ahaan hadday tahay siyaasad ahaan iyo hadday tahay bulshadaba waxaan qorsheennay inaan isbeddel la taaban karo iyo dib u habeen ku samayno laamaha amniga ee dalka waxaan qorsheennay inaan isbeddelno la taaban karo iyo dib u habeen ku samayno laamaha amniga ee dalka sida ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed booliiska iyo hay-adaha hay-adda sirdoonka qaranka si loo dejiyo qorshayaal ciidan oo si rasmi ah uga hortaga argagixisada waxaan bilownay diiwaangelin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo intii hore hore loo diiwaangeliyey ay mushaharaadkooda si toosah ugu uga ugu heleen ama uu ugu dhacay koontooyinkooda ama akauntiyadooda waxaana sidoo kale socota in la dhammaystiro inta harsan si ay iyaguna xuquuqdooda si toosa ay u helaan in sha allah hadduu ilah yidhaahdo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan xukuumadda aan ku boogaadinayaa dadaallada ay ka waddo dib u habaynta hanaanka maaliyadda ciidanka si uu askari walba xuquuqdiisa toos ugu helo ciidanku waxa ay leeyihiin waxay noo leeyihiin ahmiyadda ugu horraysa ee mushahar bixinta laakiin waa in askari walba la diiwaan geliyo oo aan diiwaan gelinno si aan u ogaanno tirada dhabta ah iyo sida ay u howlgalayaan mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin dhinaca hirgelinta sharciyadda labadii sano ee maamulkaygu jiray waxaan saxiixay laba sharci halka labaatan iyo sagaal hindisa sharciyeed oo kale ay hor yaallaan labada gole ee baarlamaanka in ka badan oo ka mid ah shuruucdaasi waxay muhiim u yihiin hirgelinta howlaha dowladda sida siduu guddoomiyaha u sheegay la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga maamulka maaliyadda iyo xaqsiinta ciidamada oo aad iyo aad muhiim noogu ah sidaas aawgeed waxaan si xushmad leh labada gole uga codsanaynaa inay dedejiyaan hirgelinta iyo ansixinta sharciyadaas iyo kuwo kale oo muhiim u ah howlaha dowladda mudanayaal iyo marwooyin muddadii labada sane ahayd ee aan xilka hayey waxaan xoogga saarnay kobcinta dhaqaalaha dalka hadday noqoto sida aan adduun weynaha uga heli lahayn inna laga cafiyo deymaha iyo hadday noqon lahayd inaan kor u qaadno dakhliga gudaha ee dalka dhinaca caafinta dhinaca cafinta deymaha waxaan si hufan uga soo baxnay dhammaan shuruudihii nalagu xidhay iyo yoolkii aan kula heshiinay hay-adaha hay-adda lacagta adduunka ee i m f si nalooga cafiyo deymahaas dhinaca dakhliga dowladda waxaan sanadkii la soo dhaafay dakhliga dowladda aan kor u qaadnay boqolkiiba soddon marka lae marka loo eego sanadkii ka horreeyey dakhliga sanadkii labada kun iyo toddobiy tobankii waxa uu ahaa boqol iyo afartan iyo laba milyanka doolarka halka sanadkan la soo dhaafay uu gaaray boqol iyo siddeetan iyo afar milyan doolarka maraykanka waxaan rajaynaynaa in sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka uu dhaqaaluhu intaas ka sii badnaado insha allah si loo yareeyo halista ka imaan ka ima ka imaan jirtay dhunsashada ama musuqmaasuqa dakhliga dawladda waxaan dib u habeyn ku samaynay habka ururinta dakhliga dawladda waxaana ururintaas dakhliga dawladda ku gaar yeelay ku- aan ku gaar yeelnay wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka gaar ahaan bangiga dhexe halka markii hore ay ururin jireen dakhligaas hay-ado badan oo dawli ah sidoo kale waxay dawladdu si rasmi ah dib ula soo wareegtay astaanta qaranka ee internetka ee loo yaqaano dat s o waxaannu dib u soo ceshannay waxaannu dib u soo ceshannay xubinnimadii ururka caalamiga ee isgaarsiinta waxaan dejinnay qorsha- qorshaha shan sano ee isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qaranka waxaana dhisnay hay-adda isgaarsiinta qaranka waxaana dhammaystirnay sharciga shirkadaha ee loo yaqaano company law iyo kan hantidhowrka guud dhammaan howlahaas dhammaan howlahaas aan kor ku soo xusnay aan ku soo sheegay waxay udubdhexaad u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo dib u noolaynta dib u nabadeynta dalka guud ahaan waxaan rajaynaynaa inaan guul weyn oo wax ka beddesha nolosha iyo mustaqbalkeennaba aan ka gaari doonno dib u dhiska dhaqaalaha iyo mashruuca deen cafinta hadduu ilaah yidhaahdo mudane guddoomiye dhinaca siyaasadda waxaan xoogga saarnay sidii ummadda soomaaliyeed horumar uga gaari lahaayeen siyaasadda loo dhan yahay wax alla wax alla ma- waxaa alla mahadiisa ah in annagoo wada jirna ay noo suurta gashay inaan go'aan siyaasadeed gaarno hadday tahay nidaamka doorashooyinka iyo degaan doorashada ee jamhuuriyadda federaalka iyo sidoo kale sidoo kale wadaagga iyo qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan dhammaystirnay hindise sharciyeedkii doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeenta dalka si loo qabyatiro dastuurka kumeel gaarka ah waxaan diyaarinnay dhammaan xulashooyinka qodobada dastuurka ah ee ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ka wada xaajoo ka wada xaajoon doonaan oo ay ka mid yihiin maqaamka ay magaalada magaalo madaxda muqdisho ku dhex yeelanayso hannaanka federaalka qaab dhismeedka dowladda asteynta awoodda dowladda hannaanka dowlad hannaanka ee dowladda dowladeed ee jamhuuriyadda soomaaliya hannaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka qaybinta iyo qaangaarista dowlad goboleedyada ku meel gaarka ah nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada iyo weliba hannaanka federaaliinta maaliyadda intaasoo idil waa howlo aan ka wada shaqayn doonno walaalaheen dowlad goboleedyada hadduu eebba yidhaahdo howlahaas howlahaas oo loo a- aayi doono boqolaalo sano oo soo socda waxaan u mahad celinayaa guddiga baarlamaanka labada aqal ee dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka ee dhammaystiray qabyo qoraalka toban cutub oo da- ee dastuurka ah waxaan ku waxaan ku bogaadinayaa hawsha ay qabteen iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa wasaaradda dastuurka iyo labadaas guddi waxaan ku dhiirigelinayaa labada guddi iyo xukuumadda inay sii dardar sii dardargeliyaan hawsha ay hayaan si loo dhammaystiro shanta cutub ee ka hartay dastuurka waxaan sidoo kale tacsii u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday wasiirkii hore ee dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil oo dadaal ku bixiyey sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa waxaan ilaahay uga baryanaa inuu naxariistiisii iyo jannadiisii siiyo waxaan sidoo kale xusid mudan in bishii juun ee sannadkii la soo dhaafay ay dowladda federaalka soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu ay ku heshiiyeen hannaanka khayraad wadaagga dalka guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin dib u heshisiintu waxay ka mid tahay ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee maamulkayga sidaa sidaas awgeed waxaan rabaa inaan idinla wadaago in golaha wasiirada ay u suurta gashay inay ansixiyaan hannaanka dhab u heshisiinta qaranka hannaanka dhab u heshisiinta qaranka iyo qorsho howleedkiisa fulineed si loo qaabeeyo loona derdergeliyo dadaallada dib u heshisiinta ee dalka ka socda waxaan ku guulaysannay dib u heshisiinta magaalooyinka ay ka mid yihiin dadka waalaha oo degan gaalkacayo iyo marka oo si wanaagsan u dhaqan galay degaano kalena waxaan ka wadnaa dib u heshisiin meel fiicanna ay noo marayaan dhanka kale waxaan naga go'an inaan ka mari ka midho dhalinno wadahadallada maamulka somalilan iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya si xal waara loogu helo tabashooyinka walaalaheenna walaalaheen somalilan waa dad walaalaheenna aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed si aan uga baxn- uga baxno dhibaatada ummadda soomaaliyeed ay ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garaawno tabashooyinkooda walaalaheenna reer somalilan mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin kalfadhigan wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu meel fiican marayo xidhiirka wada shaqayneed ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada taasoo qayb weyn ka qaadan doonta xaqiijinta himilooyinka ummadda soomaaliyeed waxaana naga go'an inaan sii xoojinno wada shaqayntaas hadduu eebbe yidhaahdo waxaan bogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo puntland waxaanan ku kalsoonahay in doorashooyinka jubbaland iyo galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyey ay ku qabsan doonaan doorashooyinkooda doorashooyinkooda hadduu eebbe yidhaahdo siyaasaddeenna arrimaha dibadda waa saldhig waxaa saldhig u ah in soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddammada caalamka iyadaoo iska iska iya- iyadoo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta waxa ugu horreeya iyo waxa ku xiga iyo waxa saddexaad ay tahay danaha qaranka soomaaliyeed aysan waxna ka hooseyn waxna ka dambaynin waxaan shacabka soomaaliyeed aan u xaqiijinayaa inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimada madax bannaanideenna iyo ilaalinteenna xu- xuduudaheenna dhulka badda iyo cirka xidhiirkaan la leennahay waddammada deriska ah waa mid ku dhisan iskaashi oo ku salaysan is-ixtiraam iyo waxwadaqabsi siman ee dhinacyada amniga hadday tahay dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo bulshada soomaaliya waxay bud- waxay buddiga u ahayd ama u tahay dadaallada lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale ee dalalka geeska afrika ujeeddooyinka iskaashigaas waddammada geeska afrika waa in waddammada geeska afrika ay horumar waara ka gaaraan dhinacyada dhaqaalaha nabadgelyada siyaasadda iyo bulshada mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaan ugu dambayntii guddoonka golaha shacabka mar kale aan ka codsanayaa inay meel mariyaan hindisa sharciyeedyada kala duwan ee hor yaalla waxaana halkaan aan ku shaacinaya ama ka shaacinayaa in kalfadhigii shanaad ee golaha shacabka uu noo furan yahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu